waxaa nasiib daro ah waxay hogaamiye u ah dadka siyaasiyiinta soomaaliya saksi ka mid ah oo ah saksiga ugu musuq maasiqa badan oo ugu corruptionka badan oo sharciga u yaqaan corruptionka oo aan xuson corruptionka ninkaas oo ah shariif xasan marka waxaa loo baahan yahay dadka maamulkaas dhistay baarlamaankooda iyo dadka ay wakiilka ka yihiin oo isku duuban maamulka waxaa loo baahan yahay in shariif xasan laga qabto haddii kaleeto dhulkaas oo ah dhulkii soomaaliya ugu khayraad badnaa oo ugu barwaaqa badnaa oo xoolo joogaan oo beero leh haddana in dadkiisii ay ka cararaan maamul xumo iyo corruption iyo musuq maasuq waa nasiib daro cid kale ma keena arrintaa iyadaa waxaa aabba u ah shariif xasan adeer caddayn badan baanu haynaa shariif xasan waa ninkii akoonka ka furtay carabaha markii shirkad la oran jiray sky airboor muqdisho markay la wareegaysay intuu oo uu la heshiiyo lacagtii keen lacagta akoonka furo soo akoon buu carabta ka furay lacag hal milyana loogu shubay mar alla markuu lacagtii gacanta ku dhigay akoonkiina waa xiray nabadii marka waa nin musuq maasuqa ku shaqeeya labadii sano oo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ahaa lacagtii uma dawladdan iyo dadkan magacooda lagu helay shariif xasan akoonu ku shubtay waa laogyahay beeshaan digil iyo mirifle ama dadkaan mayda ku hadla oo uu horgoodayo waxaa loo baahan yahay iyagu inay arkaan oo ay iyagu ka hadlaan soomaalida kale waa ugu hiilinaysaa marka